faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifitaax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naami raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo halkani waa rediyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warkii subaxnimo saakay saaxiibadana dhegaysanayo qodobada aad maqli doontaan kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah muushin iska soo horjeeda oo ka bilowday magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle una dhexeeya guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle iyo madaxweynaha maamulkaasi maxamed cabdiwaare ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo xalay ku toogtay magaalada muqdisho rag la sheegay inay qof shacaba ku dileen gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho dalka jabuuti oo hogaaminaysa kiisaska ugu badan ee cudurka covid sagaal iyo toban ee bariga afrika dictor fuuje oo walaaca ka muujiyey faafitaanka covid sagaal iyo toban ee gudaha dalka soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kaloo faah-faahsan ee aad ku maqli doontaan warkii subaxnimo ee gowrawa diyaargarooba saaxiibadana dhegaysanaya uu qodobadaas iyo kuwo kaloo faah-faahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ramadaanulkariim meelel boo aad joogtaan si kastoona maqlaysaan waa maalnimo isniin ah taariikhdanu ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha afraad abriil sannada laba kun iyo labaatanka halka taariikhda hijirada ay ku beegan tahay afarta bisha sagaalaad ramadaan kun afar boqol afartaniyo kowda hijireeda intaasi waxay ahayn qodobada ugu door korona warka subaxnimo warkan maanta waxaa halkan idinkaga tebi doona anigoo ah miya sharaaf karaama iminkii haatan ku soo dhowaada warkii oofisan magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle ayaa waxaa ka bilowday muushin iskaga soo horjeeda oo u dhexeeya guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle sheekh cusmaan bare maxamed iyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare waxaa xoogaystay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle sheekh cusmaan bare maxamed iyadoo jowhar u kala bilowday muushin iska soo horjeeda guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabeelle cabdi xuseen ayaa sheegay inuu qabtay muushin ay ku saxeixan yihiin lixdan iyo saddex xildhibaan oo xilka laga qaadayo guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle sheekh cusmaan bare maxamed waxa uu sidoo kale sheegay in xildhibaanada ay sidoo kale dalbadeen in kulanka baarlamaanka la furo oo ay shaqeeyaan hase yeeshee ay dib u eegis ku sameynayaan maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan dhinaca kale guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle sheekh cusmaan bare maxamed ayaa sheegay inuu qabtay muushin kalsooni kala noqoshada madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare waxa uu sheegay in muushinka ay soo gudbiyeen konton iyo afar xildhibaan islamarkaana ay ku eedeeyeen musuq maasuq ku tagrifal awoodeed iyo qodobo kale dowladda federaalk soomaaliya iyo beesha caalamka ayuu guddoomiye cusmaan barre maxamed ugu baaqay inay soo farageliyaan waxaa ka socda magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle isagoo uu sheegay in maamulka hirshabeelle uu ku dhow yahay inuu burburo lana nuunsado hantida shacabka hirshabeelle waxyaabaha ugu badan uu salka ku hayo khilaafka madaxweynaha hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa oo dhinaca iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa lagu sheegay arrimaha doorashooyinka uu guddoomiye cusmaan barre maxamed uu dalbaday in dowladda federaalka soomaaliya lagu wareejiyo hase yeeshee ay diideen madaxweynaha maamulka hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa ciidamada amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay inay toogtay rag la sheegay inay dil ka geysteen gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho kooxo ka hubaysan bastoolado ayaa geligii dambe ee shalay ayaa nin la sheegay inuu shacab ahaa ay ku dileen degmada dharkiille ee gobolka banaadir goobjoogayaal oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in dilka loo geystay ninka uu si gaara uga dhacay xaafadda kaabagoday ee degmada dharkiinle ee gobolka banaadir isagoo qeybaha sare ee jirka lagu dhuftay rasaas dhowr ah intaasi kadib raggii dilka geystay oo laba ruux ahaa ayaa isku dayay inay goobta si degdeg ah uga baxsadaan hase yeeshee ciidamada amniga ayaa toogasho ku dilay goobta lagu dilay raggii hubaysnaa ee falka fuliyey ayaa waxaa tegay guddoomiyaha degmada warijir ee gobolka banaadir cabdiraxmaan maxamed cali iyo saraakiil ciidan guddoomiye cabdiraxmaan maxamed oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in raggii la toogtay ay mar hore dileen nin ganacsado ahaa oo lagu magacaabi jiray aboorey ugu dambeyn guddoomiyaha degmada wareejir ee gobolka banaadir ayaa u mahadceliyey ciidamada amniga ee fuliyey howlgalka lagu dilay raggii hubaysnaa wuxuuna shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya waddanka jabuuti ayaa hogaaminaya kiisaska ugu badan ee covid sagaal iyo toban ee bariga afrika dowladda waddanka jabuuti ayaa shaacisay tiro kale oo cusub oo la xiriiro caabuqa coronavirus jabuuti waxa ay sheegtay in la diiwaangeliyey shan iyo toban kiis oo cusub oo covid sagaal iyo toban tirada cusub ayaa guud ahaan kiisaska laga helay dalkaasi jabuuti ka dhigaysa kun labaatan iyo saddex qof jabuuti ilaa iyo hadda waxay diiwaangelisay dhimashada laba qof iyo afar boqol kow iyo toban qof oo ka bogsatay xanuunka covid sagaal iyo toban talabixiyaha cudurka covid sagaal iyo toban ayaa walaaca ka muujiyey faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban ee gudaha soomaaliya talibixiyaha cudurka covid sagaal iyo toban ee dowladda federaalk soomaaliya doctor maxamed maxamuud cali doctor fuuje ayaa walaac ka muujiyey sida dhaqsiyaha badan ee cudurka covid sagaal iyo toban ugu faafay soomaaliya waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo joojiyo in dadka ay isugu yimaadaan goobo ay ka mid yihiin masaajidda si loo badbaadiyo shacabka soomaaliyeed waxa uu xusay in baahi weyn loo qabo sidii wax looga bedeli lahaa dhaqanka dadka oo ku saabsan cudurka covid sagaal iyo toban si looga hortago cudurka inuu ku sii faafo gudaha dalka soomaaliya waxa uu sheegay in dadka ugu badan ee cudurka covid sagaal iyo toban hadda ugu dhintay soomaaliya ay yihiin kuwa da-dooda ka weyn tahay konton sano waxa uu sheegay in cudurka uu saameyn weyn ku yeeshay shaqaalaha caafimaadka islamarkaana haddii cudurka uu soo rito tiro badan aan loo helaynin isbitaal iyo dhakhaatiirtoona guud ahaan saaxiibayaal waxaa jeclahay inaa intaas ku soo afmeero warkiis waxnima aad kala soctay reediyo cadaado sideed sideed dhibic shan megaartis warka maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga tebinaya anigoo ah meya ashraaf karaama warkayga cidduu seegay am dib kala soo qabsatay waxay dib uga baarbaaran karaan asagoo iskugu jira maqal qoraal sawir intaba beejka internet-kan ku leenahay oo ah w w radio cadaado com cadaadii deegaanada ku dhadhow waxaad si toos ah nooga maqlayseen muujad dhirirkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic shan mega artista halka dadka ku nool magaalada dhuusamareeb ee toos nogala socdeen muujada dhirirkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic eber mega artista warkan warkiisa xiga wax warkan warkiisa xiga ayaa inoo madal ah balse inta ka horeyso waxaa idinkaga tegayaa sidaasi nabaadiino assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu ismaqal dambo xiise leh nabaadiino